haddii maanta aad daawanaysa facebook aad iga daawanaysa ama youtube aad iga daawanaysa waan kuu hambalyeynaya maxaa yeele waqtigaada wax fiican ayaad ku bixisaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waana wanaagsan daawadayaal meel kastood iga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kaloo xiiso leh ramadaan mubaarak aanu soo duceyna marka ugu horeyso waxaa lagu jiraa tobankii dambe ee bisha ramadaan maanta waa labaatan iyo afarta bisha ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala kheyrkeeda hayna siiyo ilaahay haynaga dhigo kuwii ka faa'iidaystay acmaashooda loo aqbala ilaahay haynaga dhigo insha allah aan isu soo duceyno intaa markaan kasoo gudbo su-aalo badana waxay iga imaanayaan asxaabta igu xiran qaar waa ardadi dhinaca ardada ardadayda ka yimaadaan qaar waxay ka yimaadaan dhinaca bulshada ee dadweynaha caadiga ah ee janaalkayga ku xiran facebook hadday noqon lahayd iyo haddii youtube ay noqon lahaydba waa idin hambaleynayaa dhammaan asxaabta ka faa'iidaysato haddii ay noqoto ardayda iyo dadka kale ama bulshada kale ee igu xiran ee baraha bulshada casharada aan soo gudbiye ka faa'iidaysto aad baan idinkugu mahad celinaya maanta waxaan ka hadli doonaa arrin ku saabsan baraha bulshada ama social media sidaad ogtihiinba dhallinyaradeenna da'yarta ah waxay kusoo koreen ama ay kusoo barbaareen ama ay bartamaha kaga jiraan xilli aad iyo aad u adag marka si loo eegana xilli aad ay u fududahay nolosha markaan leeyahay xilli aad u adag waxa weeyaan xaalad aan deganeen markay noqoto adduunkan teknolojiyadda noqday baraha bulshada bulshadaas iswada arkayso isku dhex jirto kii qurbo joogay kii wadankii joogay meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtid meel kasta ee qofka uu joogo waxaa lagu wada jiraa waa telefoonkaasi oo ah shaashadaasi baraha bulshada ayaa lagu wada jiraa waxaa markaa fudud in qofka dhalinyarada ah ama ilmaha ama caruurta markuu sidaa usoo barbaarobo inuu ku waabariisto keli inay jirto dunidaasi khiyaaliga ah ee onlineka iyo baraha bulshada ah laakiin dunidii kale caadiga ahayd ee bulshada laisdhexgelaya laga yaabo inay suurtogeli wayso gaar ahaan weliba caruurta ku koray qurbaha ama dibadaha ku koray ee aanan lahayn asxaab fara badan marka laga soo tago dadka ay wax la bartaan iskoolaadka laakiin aana haysanin qoysaskii ballaarnaa ama familadii waaweynaa ee annaga aan kusoo dhex barbaarnay waxaa markaa imaanayso in ilmihii uu ka dhigto saaxiib iyo asxaab iyo bulsho iyo maxay ahayd wax kasta buu ka dhigto telefoonka gacanta telefoonka ama ibad ha noqdo ama telefoonka ha noqdo inuu ka dhigto taas markaa waxay keeni kartaa in si fudud ilmihii ay saameyn ama dhalinyaradii saameyn badan ay ku yeelato waxa adduunka maanta ka jira ee baraha bulshada inay u maleeyaan noloshoo dhanba inay sidaa tahay iyo sidoo kale dadkeenna waaweynka naftirkoodaba aanu afar iyo labaatan saaca ka dhex bixin baraha bulshada ee ku jiro waxaan rabaa marka afar su-aalood ayaan ka jawaabayaa afar su-aalood ee ku saabsan baraha bulshada iyo in dhinaca wanaagsan loo isticmaalo wax kasta waxay leeyihiin dhinac wanaagsan iyo dhinac xun inaan kala barano markaa baraha bulshada ama mediaha ama aan idhaahda teknolojiyadda waxay leedahay laba dhinac dhinac wanaagsan iyo dhinac xun qof walbana wuu ogyahay laakiin waxaa laga yaabaa ilmaheena ama dhalinyarada yararka ah inaysan ogeen waalidkiina uusan waqti badan gelinin sida uu ilmaha u kala bari lahaa ama dhalinyarada u kala bari lahaa waxaan way kuu fiican tahay waxaan way kuu xun tahay maxaa yeele dhalinyarada markay cusub yihiin ee ugu horeysa noloshaan cid ka celin karta male waxay jecel yihiin way jecel yihiin soo dhadhalaalka markaa dhibaato badan ayay keentaa maxaad ka taqaanaa sababaha loo sameeyey technology amaba social media waxaad aragtaa facebooka waxaa lagu dhahdaa waa social media waxaad aragtaa tiktoka waxaa lagu dhahdaa waa social media waxaad aragtaa instagramki dhinaca kastaba wax kastaba oo baraha bulshada markaad maqashid waxaad aragtaa inay yihiin waxaad telefoonkaada ka isticmaalaysid laakiin micnihii loo sameeyey ujeedka loo sameeyey aysan in badan kaa dhaadhacsaneen su-aashaasi marka soo noqoto waxa weeyaan maxaad ka taqaanaa sababta loo sameeyey ama ujeedka loo sameeyey baraha bulshada waa maxay ma og tahay se mise waad iska gashaa waad soo gashaa waa la daawaday xalwaa ka hadlayso hebla ayaa ka hadlayso hebelaa galay anigana waan galay miyaad u gashaa mise sabab waxa meesha ka jira waad og tahay waa taqaanaa asaliyan micno ahaan ujeedka waxaasoo dhan maad og tahay in yar baa og ujeedka loo sameeyey su-aashaas marka haddii aan ka jawaabo waxaa la yidhaahdaa baraha bulshada waxa loo sameeyey in la iibsado dadka attentionkeoda baraha bulshada waxaa loo sameeyey in la iibsado dadka attentionkooda shacuurta dadka in la iibsado ayaa loo sameeyey ka waran haddii aada og tahay in shacuurtaada ay iib tahay ee suuqa ee taalo ee la kala iibsanayo ma geli lahayd maad geli lahayd laakiin sababta aad u gelayso waqti badan aad u gelinayso indhahaadii iyo waqti kasta iyo attentionkaadii iyo shucuurtaada aad u siinaysa maxay tahay waxaadan ogeen ujeedka loo sameeyey baraha bulshada baraha bulshada waa business waa ganacsi ganacsigaasi oo lagu kala iibsado shucuurta dadka waxaa jiro in dadka la iibsado waa wax waqti dheer soo bilowday waa wax ay kasoo sameeyey ay kasoo shaqeeyeen dad cilmiga sayniska bartay ee saynisyahana ayaa kasoo shaqeeyay in dadka lala wareego iyagoo nool adduunka dadku nool yihiin la iibsado marka loo noqdo markaa revolutionno ayaa la dhahdaa way badan yihiin hal revolution haddii aan kasoo qaato oo caan ah ee aad wada taqaanaan waxa weeyaan revolutionka la yidhaahdo ama kacaanka la yidhahda kacaankii warshadaha kacaanka warshadaha nidaamka loo sameeyey wuxuu ahaa in dadka xoogooda la iibsado oo suuqa u yaalo taasoo ah in dadkii oo dhan la shaqaaleeyo shaqo la raadiyo subax hadduu saaka waaga bare dadkao dhan waxay ku wada kala hayaan shaqo adiga waxaa la leeyay waxaan qabo shaqadan qabo xoogan qabo warshadahan ka shaqee tani qaad birtaan qaad dadkaa markaa la shaqaaleeyey mushahar baa la siiyaa waxaa marka la iibsaday xoogii dadka ayaa la iibsaday waana in badanoo hadda bulshada caalamka weli wuu kusii dambeeyaa in dadkii ay shaqaalo wada yihiin markay wax bartaan ay u indha caddeeyaan inay shaqo raadsadaan shaqo inay raadsadaan oo ay og yihiin in saacadahooda laga iibsanayo taasoo ah ama xoogaada ha noqdo ama caqligaada ha noqdo in la iibsanayo wax adiga waqtigaada ku saabsan in laga iibsanayo kacaano kaloo badan ayaa soo maray in xafiisya laga shaqeeyo oo kacanada hadda ugu dambeeye ah oo qof walba uu raadiyo sidoo kale inuu helo higher quality job inuu helo qofkii inuu noqdo lawyer inuu noqdo qofku inuu noqdo maxay ahayd engineer inuu noqdo qofku inuu shaqooyin dhakhtar noqdo kadibna xafiisyada ama shirkadaha ama dowladaha qofka ay shaqaaleeyaan waqtigiisa la iibsado macnaha qofkii aana laga uusan ka fikirin horta anigu shaqadan aan qaadanayo maxay igu fadhida marka laga soo tago lacagta waqtigayga xagee kaloon gelin karaa macnaha inta badan dadkii attentionka oo waxaa la iibsaday markaa dadkii caqligooda ayaa la iibsaday hadda marka revolutionka ee baraha bulshada ama social media waxaa la yidhahda dadka attentionkooda ayaa la iibsaday shacuurtaadii ayaa iibaho suuqa taalo haddaa aragtaan markaad facebooka gashid hal kilik haddaad kilik siisa amaba aan idhaa hadda aad gashid tiktoka kilibkaasi markaad sii daawato waad u macaansanaysaa mid kale kuusoo dhiiba waad u macaansanaysaa mid kale kuusoo dhiiba waad u macaansanaysaa waqtigaadoo dhan halkaasuu ku dhammaanaya maxaa la iibsaday marka shucuurtaada ayaa lagaa iibsaday attentionkaadii ayaa lagaa iibsaday adiga waqtigaadii iyo xasuustaadii iyo caqligaadii iyo shaksiyadaadii noloshaadii oo dhan ma ogid waa iib suuqay taala baraha bulshada taala den waad u macaansanaysaa den waad u macaansanaysaa waad raacaysaa nidaamkan marka lagu iibsanayo shucuurta dadka waxaa loo sameeyey waa system sistemkaasi asaliyan ahaan waxaa sameeyeen oo soo aas-aaseen qolada barata waxa la yidhaahdo neurosines neurosiniskaasi dadka barto waxaa la yidhaahdaa neurosenstisk ayaa la yidhaahdaa waxay bartaan neerfayaasha iyo maskaxda dadka ayay bartaan bini aadamka maskaxda bini aadamka way ka duwan tahay maskaxda noolaha kale waa maskax aad u ballaaran oo reflection aad u fara badan bixinayso maskaxda waxaa lagu tilmaamaa inay ku jiraan laba iyo toban milyan oo unugyo ama xidida ama neerfa ee shaqaynaya ee jirka ku xiran intiisi kale neerfayaashaasi waxaa la yidhaahdaa neurosens ayaa la yidhahdaa neurosens systemkaasi maskaxda ku xiran dad ayaa barta jirkeena aad aragtaan wuxuu ka kooban yahay qofka boodhiga jirka aad aragtid ruuxdii oo ilaahay uu kugu sameeyey ee lagaa qaadayo markii dhimashada la gaaro oo kugu samaysan ruuxdii oo aan la taaban karin sidoo kale waxaa ku jira caqligii oo la yidhaahda kaskii iyo dareenkii oo isugu jiro maskaxdii iyo xididadii wadnaha ee dhiiga marka intaasoo dhan waxaa laga hagaa qofka maskaxda qaybtaasi marka la yiraahdo neurosense systemka la yiraahdo ee laga haga neerfayaasha ilaa laba iyo tobanka milyan ay ku jiraan ayaa qofka laga hagaa waa silsilada isku xirno sidii korontadii ah fiilooyin jirkaasi fariimo u diro jirkaasi la shaqee dadka markaa barta cilmigaasi waxaa la yiraahdaa neurosensitic waxay markaa daraasaad fara badan ku sameeyeen ama cilmigan ku sameeyeen maskaxda biniaadamka inaysan caadi ahayn ilaahi subxaana watacaala siduu u sameeyey sidaa darteed in maskaxdaasi dadka loo adeegsado nidaam ganacsi ah ganacsigaasi marka waxaa lasoo rogay nidaam la yiraahdo meto nidaamkan meto haddaa aragtaan hadda facebook haddaad gashid meto program aan lahaa meto programkaasi asaliyan wuxuu ka yimaaday qaybta nervous systemkaasi maskaxda ah ayaa laga hagaa ayaa la yidhaahdaa sida hadda halkan aad oga jeedaan qofka biniaadamka maskaxdiisa sidaa ayay u shaqaysaa waa neerfayaashaasi oo isu diro second kasta ilbiriqsi kasto muhuulida sidaas ayay u shaqeeyaan waxaa markaa laga maamulaa ama jirka intiisa kale uu siiyaa neerfayaashaasi ay siiyaan dareemayaal kala duwan oo jirka uu ku shaqeeya hadday noqon laheyd dhiiggii hadday noqon laheyd fariimadii hadday noqon laheyd canduuftii hadday noqon laheyd wax kasta ee qofkii biniaadamka gudihiisa ka dhacay halkaas ayaa laga soo amraa qolada markaa meto programka sameeyey waxay yidhaahdeen dadka sida qaybtaasi neerfayaasha laga xakumo oo kale waa inaan u xakunaa dadka dareenkooda waa inaan u xakunaa dadka qiirooyinkooda ee aan iibsanaa sidaas ayaa brograamyadan social mediaha loo sameeyey dadkii markaa dhinaca macmacaanka ayaa laga tusaa ee quruxsan ee ah tusaaloo kale facebooka wuxuu leeyahay meel jatin ah oo laiskala hadlo ee la yiraahdo messenger facebooka wuxuu leeyahay meelo bage oo lasoo geliyo waxyaalaha hadda sida halkaan aniga aan soo geliyo kale ee laga daawado facebooka wuxuu leeyahay in kool laisku wici karo macnaha fursadaha koolashaasoo kale systemka waxay tahay marka jirka uu dareemo in jirka qaybihiisa kale maskaxda markay dareento in jirka qaybihiisa kale wax ku dhacay wade koolka ay diraysa fariimaha ay diraysa tusaaloo kale haddii gacanta aad dib saa u saartid waad gubanaysaa kuleelka ayaad dareemaysaa halka aad ka dareemaysa waa maskaxda qayb ka mid ah neerfayaashaasi systemka wax soo gudbiya halkaasaa laga soo amraaya inaad ka baxdid macnaha kool waa lasoo kool garaynaya ilaah baa ugu talagalay subxaana watacaala ilaah baa na sii nimcooyinkaasi aadka u fara badan laakiin ka waran haddii business lagaaga dhigo adigana aad ogeen second kasta qof kasta ee soo booqda tiktoka ama meto facebooka soo booqda ama whatsappka isticmaalo iyaga lacag ayaa ugu socota waa business attentionkaadii oo dhan marka waa la iibsaday telefoonkaasad ku jirtaa ama filnaad ka daawanaysaa ama wax lasoo geliya daawanaysaa waxay doonta ha noqoto attentionkaadii ayaa la hantay ee gacanta lagu hayaa waa ganacsi waa lagugu ganacsanaya laakiin adi ma ogi soo maanta laga bilaabo waa inaad ogaataa nidaamkani systemka meto systemka waxaa loo sameeyey in adiga attentionkaada la iibsado iyadoo markaa la isticmaalayo dareemayaasha jirkaada ah la isticmaalayo neerfayaasha maskaxdaada ku jiro iyagoo la isticmaalayo ayaa lagu soo maray markaasaa waqtigaadii qaaliga ahaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey ayaad afar iyo labaatan saaca gelinaysaa waxaadan ogeen so waxaad ogaataa sababta loo sameeyey baraha bulshada in attentionkaada la iibsado iyadoo la marayo systemka maskaxdaada dhexdiisa la dilaya adiga ma ogid laakiin telefoonkaani markaad qaadanaysid ee aad furaysid gacantaada automatic ay geynayso halkaa waxaa lagu dhex jiraa maskaxdaada ayaa laga dhex shaqaysanaya waana ganacsiga laga dhex furtay su-aasha labaad waxa weeyaan horta maxaan usoo galaa social media ujeedo miyaan usoo galaa mise ujeeda la-aan waanaad isweydiisaa social mediaha markaad soo gelaysa maadaama attentionkaada la iibsanayo waxa attentionkaada lagu iibsanayo ma yihiin wax adiga wax kuu soo celinaya waayo haddaa aragtaan muuqaal kasta ee aan soo duubo waxaan kusoo daraa ama aan ka hadlaa ama ujeedkayga uu yahay inay bulshada wax bartaan inay bulshada cilmi iyo caqli kororsadaan noloshan dunida wax yar ayaad joogaysaa waxa lagu keenana waxay tahay inaad ka faa'iidaysatid ma waxaad oga faa'iidaysataa dhinaca xun ee baraha bulshada ayaad iska daawataa ee waad qusushaa ee waad isaga dhex mashquushaa mise wax naftaada waxtar u leh noloshaada wax ka bedeli karo bulshadaada wax ka bedeli karo ayaad u isticmaashaa ee aad ka barataa ee aad ka daawataa haddii maanta aad daawanaysa facebook aad iga daawanaysa ama youtube aad iga daawanaysa waa kuu hambalyeynaya maxaa yeele waqtigaada wax fiican ayaad ku bixisaa maxaa yeele waad ka faa'iidaysataa wax cilmi waxtar leh ayay baraha bulshada kaaga baxaan sidaa darteed adiga attentionkaadi maadaama attentionkaadi lagaa qaatay ee la iibsanaya adigana waxaad helaysaa faa'iido cilmi ah ayaad helaysaa waxbaad baranaysaa so waa ku hambaleynaya laakiin dadka waxyaalaha micno darada ah baraha bulshada ku mashquulsan waxaad ogaataan in waktigiina attentionkiina noloshiina ciqdigiina caqligiina iyo sharaftiina aad ku bixisaan zero waxaan faa'iida kugu lahayn inaad ku bixiso so waa su-aasha labaad ama qodobka labaad waxa weeyaan ujeeddo u soo gal baraha bulshada haddii ujeeddo aad lahayn telefoonka iska xer ka bax xitaa haddii aad maanta qof yaroo dhalinyaro aad tahay wax kale badan ee aad baran kartid ayaa jira raadsa wax kugu taraay isku day inaad isweydiisid maxay tahay ujeeddada aan u furay facebooka maxay tahay ujeeddada iyo sababta aan u furay ee aan usoo galay baraha bulshada ama tiktok aan u galay maxay tahay waa inay kuu caddahay ujeeddada aad usoo gashay su-aasha saddexaad ee aad isweydiinaysa waxa weeyaan maxaan ka faa'iidaa ujeedada aad usoo gashay markaad ogaatid waxaad ogaataa sidoo kale maxaan ka faa'iidaa haddii maanta beejkayga aad iga daawanaysid ama aad baraha bulshada iga daawanaysid muuqaalkayga aad daawanaysid faa'iida ayaad helaysaa buug iyo qalin qaado waxyaalahan aan soo gudbinayo inta ku anfaca ka qaado ee ku dhaqan hubaal waay noloshaada way isbedelaysaa hubaal waay wax barasho fiican ayaad ka helaysaa marka aan kule baraha bulshada laba dhinac waa looga faa'iidaysan karaa negative iyo positive positiveka waxaa kamid ah inaad ka dhigatid jaamacaddii aad wax ka baran lahayd inaad ka dhigatid dugsigii aad wax ka baran lahayd inaad ka dhigatid iskoolkii aad wax ka baran lahayd ayaad kaga faa'iidaysan kartaa iyo qodobka ugu dambeeya afraad ama su-aasha ugu dambeysa afraad waxay tahay waqtiga waqti intee la eg ayaan ku bixiyaa baraha bulshada waqti intee la eg ayaan ku bixiyaa baraha bulshada ama meto programka aan ku bixiyaa waxaad ogaatay kow sababta loo sameeyey meto program ama neuroscienska programkan sababta loo sameeyey waad ogaatay oo in business uu yahay attentionkaada la gadanaya ayaad ogaatay su-aasha labaad ee aad isweydiisa waxay ahayd ujeedada aad usoo galaysa adiga ayaad ogaanaysaa markaad ujeedada ogaatid waxaad ka faa'iidaysaa wax fiican oo badan hubaal waay haddii aad tahay qof waxbarasho rabo qof horumar rabo qof inuu isbedel sameyn rabo wax badan ayaad ka baranaysaa dad badan oo cilmi iyo caqli soo gudbiya ayaa jiro oo dhinaca wanaagsan u isticmaalo baraha bulshada sidoo kale waqtiga marka loo eega markaa ee aad ogaatid waqtiga aad gelinayso muxuu yahay waqtiga kaa gelaya ma afar iyo labaatan saaco waxaa tahay dadka baraha bulshada dhiin dhiin maxaa lasoo dhigay hebel muxuu soo dhigay heblaayo maxay soo dhigtay kan muxuu yiri dhahay mise waxaa tahay dad waqti go-an galo ujeedo u galo markuu waqtigaa dhammaystana iska xiro haddaad aheen maanta laga bilaabo qorshe u samayso waxaad tidhaahdaa waxaan haystaa afar labaatan saacadood afar labaatankaa saacadood aan haysto habeen iyo maalin sideed saacadood waa hurdo sideed saacadoodna waa shaqaystaa wixii ii soo haro noloshayda kale ayaan ku maareynayaa soddon daqiiqo ama afartan daqiiqo ama hal saaca ayaan gelinayaa baraha bulshada halkaa saacana waxbaan kaga baranayaa oo maxaan daawanayaa cashiro waxtar leh maxaan daawanayaa waxbaan ka baranayaa xitaa haddii aad tidhaahdid iskool baan ka dhiganayaa maalintii saddex saacadood baan gelinayaa oo cilmi waxbarasho ah ayaan ka faa'iidaysanaa waad ka faa'iidaysan kartaa laakiin waxaad ogaataa maalintii qayaamo waa lagu soo istaajin doonaa ilaahay hortiisa ayaad imaan doontaa the day of judgment waxaa lagu weydiin doonaa waqtiga aan ku siiya xagaad ku bixisay maxaad ku maaraysay maxaad ku kordhisatay aakhiro ma ugu shaqaysatay adduunkaada ma u baxsatay sadaqo iyo wax waxtar kuu leh ee khayrka ku jira ma kasoo shaqaysa haddii ka warra aad tidhaahdid waqtigaygoo dhan baraha bulshadan ku bixiya waxna kama baran wax khayr lehna ma shaqaysan dadkina wax ogama faa'iideynin nafteedana wax ogama faa'iideynin maalintaasi khasaare ayaad ku sugnaan doontaa daqiiqadaha yararka ah ee kaa lagaa khayaamayo ee moto programka ama meto programkan loo sameeyey in maskaxdaada attentionkaada la gato maalinta khayaama waa lagula xisaabtami doonaa the day of judgment waa lagu weydiin doonaa so sidaa darteed maanta laga bilaabo daawade waxaad tidhaahdaa horta maxaan waan ogaaday sababta loo sameeye ujeedkan usoo galaya muxuu yahay maxaa danta aan kaleeyahay inaan galo programyadan aan galo facebook aan galo baraha bulshada aan furo ujeedkayga muxuu yahay ma tahay wax faa'iida ii leh ee wax ka faa'iida haddii aad cusub tahay markii kugu horreysay aad soo booqatay janaalkayga ama facebook aad igala socotid soo dhowo ha ilaaba inaad subscribe tiraahdid inaad follow garaysid like iyo sharena ha ilaaba aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum